الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أهم الأحداث التاريخية الواقعة في رمضان موضوعا وحو كسابسن يهي ولا ليال أهم الأحداث التاريخية dhacdooyinka kuwii ugu muhiimsanaa taariikhiga ah alwaaqica fii ramadaan ee bisha ramadaan dhexdeeda dhacay wuxuu ku saabsan yahay bisha ramadaan ee fadliga badan dhacdooyin waaweyn oo taariikhi ah oo dhacay oo u baahan xusitaan iyo in qof kastoo mu'mina uu la socdo dhacdada ugu weyn oo bisha ramadaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ku aadiyey ee dhexdeeda dhigay waxaa weeya nusuulu lqur'aani alkariim qur'aanka kariimka ee sharafta badan soo dejinta ilaahay soo dejiyey subxaanahu wa tacaala bisha ramadaan dhexdeeda shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aanu ilaahay waa isagii lahaa bisha ramadaan waa bishii ilaahay qur-aanka soo dejiyey bil kaloo qur-aanka loo tiiriyey ma jidho ee qur-aanka jumla lagu soo dejiyey markaasaa la keenay qur-aankiioo jumlaah meel sharaf badan ee beytulciza samaa uddunya markii halkaa la keenay ayaa ka bacdina nebiga lagu soo dejinaya calayhi salaatu wasalaam hadba intii loo baahdo saddex iyo labaatan sano xukunkii loo baahdo waaqicadii dhacda wixii yimaada caddayn loogu baahdo baa markaas si tartiib tartiiba nebigu loogu soo dejinaya calayhi salaatu wasalaam marka waxa weeyaan markii bisha ramadaan culimmada islaamku waxay dhaheen ay lix iyo toban maalmood ay tageen toddobiyo tobankii bisha ayaa aayaadkii ugu horreeyey ee qur-aanka kariimka la soo dejiyey suuratu calaq ama iqra' bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra' warabbuka lakram alladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam aayaadkaasaa soo degay markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam afartan sano u jiray wuxuuna ku sugnaa godkii nebigu aadi jiray ee qaaru xiraa la dhihi jiray aayaadkii koowaadoo soo degayna aayaadkaasay ahaayeen dhacdada ugu weyn ee bisha ramadaan dhacdayna waa soo degidda qur-aanka kariimka ah ee nebigeenna calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyey ilaahay waa isagii lahaa innaa anzalnaahu fii leylati alqadri wamaa adraaka maa leylatu alqadri leylatu alqadri khayrun min alfi shahr aayad kale ilaahay waa isagii lahaa bismi illaahi araxmaani araxiim xamiim waalkitaabi almubiin innaa anzalnaahu fii leylatin mubaaraka markaas xilligaa barakaysan baa la soo dejiyey bishaa ramadaan bay ahayd qur-aanka la soo dejiyey sida qur-aanka laynooku caddeeyey waa dhacdo weyn waa shay weyn oo qaali ah oo lagu soo aadiyey xilli muhiim ah oo munaasab ah waa dhacdo taariikhiya taas ka bacdi waxaa kaloo dhacay axdaaf ama dhacdooyin waaweyn oo kale oo taariikhi ah oo bisha ramadaan dhexdeeda dhacay oo markaas tusinaysa islaamku arrimaha inuu macnaha qadarayo ama ku qorshaynayo shay kasta meesha u munaasabka inuu dhigayo waxaa kalooy tusinaysaa soonku inuu yahay shicaarkiisa iyo calaamaddiisa koowaad alquwa waaljihaad waalcamal inuu qofku awood muujiyo jihaad muujiyo camalfal iyo daaco muujiyo inaysan ahayn markaa soonka ujeeddadiisu markii soonku yimaado in la muujiyo dacfi awooddarro iyo ma garanaysaa wahsi iyo noog iyo daal taa lama rabo dayib qofkii noloshiisii adduunku ka shaqaysanaya jihaadkiibuu gelaya daacadiibuu la imaanaya cibaadadii soonkiibuu camiraya qiyaamuleylkiibuu la imaanaya kullu ashyaadaasoo dhan ayuu samaynaya ee waxaan la ogolayn marna qofku inuu yidhaahdo soon baa yimid oo waxba lama qaban karo oo maka awooddarro iyo dacfi iyo niyad xumo uu muujiyo ayib diinteenna islaamku waa diin yusri ah oo wax culaysa aan lagu arag ilaahay baaba u banneeyey qofku hadduu maalan safar ku jiro ama dagaal ku jiro ama maalan xanuunsan yahay inuu iska afuro dayib marka dhacdadaa weyn waxay ahayd dhacdo taariikhi ah oo nusuul alqur'aan alkariim ilaahay soo dejiyey fii shahri ramadaan almubaarak bisha ramadaan ee barakada badan dhexdeeda qur-aanka la soo dejiyey dhacdo labaad waxay ahayd macrakadii ama dagaalkii la dhihi jiray beder alkubra bedertii weynayd ee ilaahay ku magacaabay yowma alfurqaan maalintii ilaahay kala farqiyey xaqa iyo baadilka la kala caddeeyey maalintaas ilaahay islaamka u gargaaray towxiidku awoodda yeeshay ilaahay subxaanahu wa tacaala nasriga siiyey mu'miniinta iyo rasuulullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo mu'miniintii la socotay gaalnimadii iyo shirkigii iyo wataninimadii iyo waxaasna ay meesha la daciifiyey awooddoodii dhacday markaas beder waa qhaswo taariikhiya oo dadka muslimiinta kulligood magaceeda ay yaqaanaan waa inayse ogaadaan inay dhacday bisha ramadaan goormay dhacday maalin jumca bisha ramadaan toddobiyo toban ay tahay sannadkii labaad ee hijrada ilaahay waa isagii lahaa walaqad nasarakum allaahu bibadrin wa antum adilla fattaquu llaha lacallakum tashkuruun ilaahay subxaanahu wa tacaala waa idiin gargaarin beder idinkoo awood daran ilaahay ka cabsada shukrinaqna u celiy inaad shukridaan baa laydinka rajaynaya marka cabdulaahi bni cabbaas radiallaahu canhu caalimkii saxaabigii weynaayo jaliilka ahaa ee turjumaanulqur'aanka ah xabru haadihi alumma ummaddan caalimkeedii ahaa nebigana in adeerkiisa ahaa wuxuu yidhi kaanat yowma aljumca assaabic cashar min shahri ramadaan buu yidhi beder waxay dhacday maalin jumca ramadaankuna uu yahay toddobiyo toban ayay dhacday buu yidhi wa fiiha qutila fircawnu alumma abujahlin akbar acdaa'i alislaam dagaalkaa beder ayaa waxaa dhacay qaatlu fircawni lumma ummaddan muxamediyada fircoonkeedii dilkii la dilayna dagaalkaa beder buu dhacay ninkii islaamka dhibay ee nebigeenna dhibay calayhi salaatu wasalaam ee hadalka xumaa ee fircoonkii ummaddan lagu tilmaamay waa dagaalkii lagu dilay gaal weyn cadow ilaahay islaamka ka qabtay buu ahaa maalintaasi ina dhacday bisha ramadaan toddobiyo tobankay ahayd jumcana ay ahayd muxuu ahaa ninkaasi waa abujahl waa ninkii dhibta badna akbar acdaa'i lislaam baa la yidhaahdaa islaamka cadowgiisa ninka ugu weyn ayuu ahaa dayib dhacdo labaad oo taariikhi ah ama dhacdo saddexaad waxay ahayd fatxu makka magaalada maka almukarama xarasaha allah wa xafidaha ilaahay ha ilaaliyo ha xafidee furashadii la furtee gaalada laga xoreeyey na waxay dhacday bisha ramadaan waa alfatxu lakbar baa la yidhahdaa waa furashadii weynayd ilaahay muxuu yidhi innaa fataxnaa laka fatxan mubiina fatxi mubiina lagu tilmaamay goormay dhacday waxay dhacday fii yowmi aljumca fi alcishriin aw alxaadi walcishriina min ramadaan labaatankii ramadaan ama koob iyo labaatankii bisha ramadaan ee sannadkii sideedaad ee hijrada beder waxay ahayd sannadkii labaad markaa sannadkii sideedaad ayaa saldhiggaas weyn ee caasumadda muqadasada ee sharafta badan ee makal mukarama gaalada gacanteeda laga xoreeyey gacanta islaamkana ay ku wareegtay ciidamadii muslimiinta rasuulullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam qaa'idka iyo hogaamiyaha u ahaa ayaana gacanta ku dhigay sababtoo ah sannadkii lixaad waxay ahayd xudaybiya ama sulxulxudaybiya sannadkii toddobaadna cumradii cumratulqadaa baa lala yimid sannadkii siddeedaadna waa kanoo fadxu maka ayaa dhacay sidaa ayay taariikhdu iskugu xigtay markii marka xididada loo siibay saldhigyadii gaalada iyo asnaamtii kacbada hareeraheeda ay soo dhigeen saddexda boqol iyo lixdankii sanam ee ay dhaheen sannadka maalmihiisu waa saddex boqol iyo lixdan maalmood saddex boqol iyo lixdan sanam oo ilaahay ay ka dhigayaan ay meesha keeneen ay dhaheen sanam kasta oo iyagu ilaahay ay ku sheegayaan maalin baan ku aadinna howlaha iyo danaha aan u baahannahay inuu noo qabto wixii dhibaataana naga difaaco ay dhaheen hal rabbi ama hal ilaah oo muxamed rasuulullaahi muxamed uu leeyahay hal la rumeeyo hal la caabudo saddex boqol iyo lixdan ilaah baa wax noo qaban waayaye hal ilaah seebuu noowax noogu qaban karaya ajacala alaalihata ilaaha waaxida bay dhaheen ma ilaahyadii tirada badnaa buu hal mid ka dhigay innahaa waaba arrin la yaab le bay dhaheen cujaab ah markaasaa caqiida xumadii iyo wixii sanamyadii iyo qashinkii meesha ay soo dhoobeen laga burburiyey oo laga dhaqay oo laga xaaqay waxaa kaloo jiray oo iyaduna xusid mudan bisha ramadaan sannadkii shanaad ee hijrada inay muslimiintu diyaargarow ballaaran sameeyeen iyagoo u diyaargaroobaya likhaswati alkhandaq allatii waqacat fii shawaalin min alcaami nafsih waxay u diyaargaroobeen khandaqii ama tarajaygii weynaa ee magaalada madiina markay gaaladu isu soo bahayseen axsaabta nimankii la dhihi jiray isbahaysiga ahaa ee xulafadii gaaladii waaweynayd markay isu soo bahaysteen ee suuratulaxsaab ilaahay kaga sheekeeyey ee magaalada madiina soo weerareen oo go'doonka geliyeen ee khandaqii la jeexay tarajaygii la sameeyey salmaan alfarisi ishaaradiisi lagu sameeyey ee nebigu yeela calayhi salaatu wasalaam diyaargarowgaas weyn wuxuu dhacay bisha ramadaan laakiin dagaalku ramadaanka gudihiisi ma dhicine dagaalku wuxuu dhacay bisha ramadaan ka dambaysa oo shawaal la yidhaahdo ayaa dagaalku dhacay taasna waxay ku natiijadii noqotay in ilaahay jebiyey gaaladii isi soo bahaysatay iyo qabaa'ilkii ay wateen ayna meeshii ka carareen ciidan muuqda iyo midaan muuqan ba ilaahay ku diray subxaana wa tacaala ilaahay muxuu ku diray riixan wa junuudan lam tarawha dabayl iyo ciidamo idinku idnaan u jeedin ayaa ilaahay ku diray subxaana wa tacaala ku kacsha ayib dhacdo afraad oo taariikhiga waxay ahayd dagaalkii la dhihi jiray tabuuka qaswatu tabuuka dhacdooyinkeedii qayb ka mida waxay dhaceen ramadaan iyaduna sannadkii sagaalaad bay ahayd sannadkii siddeedaad markii maka la furtay ayaa sannadkii sagaalaadna dagaalkii ugu dembeeyey ee tabuuka ayaa dhacay qayb ka mid ah waxaa kaloo dhacay bisha ramadaan oo iyana taariikhi ah macrakatulqaadisiya macrakadii la dhihi jiray dagaalkii weynaa alqaadisiya iyaduna bisha ramadaan ayay dhacday waxaa kaloo dhacay macrakatulbuwayb bisha ramadaan bay dhacday waxaa kaloo iyana dhacay oo arrin shanaad oo dhacday ay ahayd intashara alislaamu fi lyamani fi sanati alcaashirati fii ramadaan islaamku yaman buu aad ugu fiday oo u gaadhay sannadkii tobnaad ee hijrada bisha ramadaan wa arsala annabiyu sala allahu calayhi wasalam caliy bna abi aalib calaa ra'si sariyatin ila alyamani nebigu wuxuu diray saxaabigii jaliilka ahaa khaliifkii afraad nebigana gabadhiisa qabay faadima binti rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam magiciisuna ahaa caliy bna abi aalib karama allahu wajhah ayaa nebigu ciidan sahana madax uga dhigay yaman boona u diray warqadna iyo kitaabna nebigu waa ugu dhiibay reer yamaneed ku socda arrimahaas waaweyn oo dhan waxay dhaceen sannadkii tobnaad ee hijrada bisha ramadaan arrin lixaad oo dhacday waxay ahayd saxaabigii jaliilka ahaa khaalid binulweliid sayfullaahi almasluul ee lagu tilmaamay seef galku ka maran yahay galka laga siibay inuu yahay ayaa wuxuu dumiyey markii shan bari keliya ay ramadaan ka hadhay sannadkii siddeedaad bisha ramadaan oo shan beri ka hadhay oo shan iyo labaatan maraysa ayuu wuxuu dumiyey gurigii lagu caabudi jiray sanamkii cuza la dhihi jiray cuza ayuu dumiyey markaasaa nebiga loogu soo bishaareeyey arrintii loo soo sheegay calayhi salaatu wasalaam waa isagii nebigu yidhi tilka alcuza walaa tucbadu abada taasi waa cuza dib dambana loo caabudi mayo waa la gubay waa la baabi'ey albidaaya wanihaaya ibnu kaiirka ayaa mujalladka afraad qisada iyadoo faahfaahsan ku soo raraya wwajaha rasuulu sala allahu calayhi wasalam asaraaya lihadmi lasnaam nebigu wuxuu kaloo meelo badan u kala diray ciidamo sahana oo soo duminaya asnaam ay caabudi jireen gaaladu arrin toddobaad oo dhacday waxay ahayd oo taariikhiya qadima fi sanati ataasicati fii ramadaan bisha ramadaan sannadkii sagaalaad oo hijrada waxaa soo galay oo yimid wafdigii reer haqiif oo daa'if ka yimid rasuulullaahi moxamed bay u yimaadeen sala allahu calayhi wasalam yuriiduuna alislaam iyagoo islaamnimo doonaya waa garanaysaan meesha daa'if la yidhaahdo meeshii nebiga lagu dhibay bay ahayd ee dhagax tuurka ku sameeyeen ee nebiga iyo saxaabadii la socdayba ay dhiigga ka keeneen dumarka iyo carruuraha ay ku direen deedna wafdigii ka yimid ihtimaam iyo danayn gaara ayuu lahaa markii dambe oo dadkii noocaas ahaa baa wixii ka baxay toobad keenay islaamnimadii qaatay markaasay nebiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam markaasna waxaa la dumiyey sanamkii laata la dhihi jiray ee ay caabudi jireen reer haqiif ayaa la dumiyey bisha ramadaan bay ina dhacday arrin siddeedaad oo dhacday waxay ahayd maalin jumcaah subaxnimo goor ay tahay shan iyo labaatanna ramadaanku marayo taariikhda hijrigaana ay ahayd afar boqol toddobaatan iyo sagaalkii hijrada waxaa dhacay mowqicadii ama waqcadii la dhihi jiray azallaaqa oo meeshaan hadda burtuqaalka la yidhaahdo aaggaas bay ahayd ama waxaa loo baxshaa yowmu alcuruuba walislaam markaasna ciidankii muslimiinta ayaa awooddii ilaahay siiye guushii iyo gacantii sare helay alandalas meesha la yidhaahdo qaacidkii weynaa ee la dhihi jiray yuusuf ayaa qaa'id ka ahaa waxaana awooddii laga helay ciidankii faranjiga ee gaalada ahaa albaaliq amaaniina amaaniina alfi muqaatil ciidankaas ee gaarayay tiradiisu siddeetan kun oo dagaalyahan ee nin boqora u watay fonis asaadis melik boqorkii lixaad buu ahaa markaas iyagana waa laga guulaystay taashafiin waa qayaadadii macnaha hoggaamiyihii cajaa'ibka ahaa yuusuf waxaa kaloo arrin sagaalaadoo dhacda ay ahayd dhacda cajaa'ib ah oo caynu jaaluut la dhihi jiray waa meel u dhaxaysa baysaan iyo nabolis iyaduna maalin jumcaa bay dhacday shan iyo toban bisha ramadaan ay tahay lix boqol konton iyo siddeeddii hijirada ee ku aadanayd saddexdii sebtembar kun laba boqol lixdankii miilaadiga markaas ninkii nin suldaanah oo suldaanulmamaalikii misr ahaa ayaa hoggaamiye ahaa ninkaas waa isagii dhawaaqay codkiisa meesha ugu sarrayso ku dhawaaqay isagoo leh waa islaamaah isagoo leh oo islaamka ku habarwacanaya ka bacdina wuxuu ka adkaaday nimankii maquulka la dhihi jiray oo balaayada ahaa oo dhibta badna waa iyagii ay carareen oo dabada ay jeediyeen hal shay iyagoo aan ku leexanayn ee uun iska yaacaya waa iyagii meeshii ka baxay ayb waxaa kaloo bisha ramadaan dhacay midayntii la mideeyey waddanka masar iyo bilaadu shaam dhulka la yidhaahdo iyaduna xilligaas ramadaan bay dhacday ayib oo waxaa jiray ninkii la dhihi jiray salaaxuddiin alayuubi wuxuu isaguna qudus galay toddobiyo labaatankii bisha rajab markii ay ku aadeeneen macnaha alisraa walmicraaj iyadu markaa ramadaankii ma ahayn markaas xilliyo kaloo waxaa jiray ninkaa weyne geesiga ah ee salaaxuddiin oo macnaha dagaallo waaweyn galay oo kala saaray ee kala soocay nimankii saliibiyiinta ahaa ee kirishtanka ahaa ee gaalada ahaa una ula galay waxayna dhaceen bisha ramadaan arrin tobnaadoo dhacday waxay ahayd alandalas furashadii la furtay ramadaan bay ahayd oo dagaal baa dhacay gogol dhig u ahaa alandalas furashadeeda labaatan iyo siddeeddii bisha ramadaan ayay ahayd hijraduna sagaashan iyo labadii ayay ahayd ee ciidanka uu watay ninkii la dhihi jiray daariq binu ziyaad ciidankii gaaladana laga awood batay la jebiyey meel cidhiiriya intuu macnaha iskugu geeyey ee buur dhinaceeda ayaa markaa halkaas doonyihii iyo waxay wateen waa iyadii la gubay kelimadii caanka ahayd oo mashhuurka noqotayna waa maalinta uu yidhi ahayd ciidanka isagoo la hadlaya albaxru min waraa'ikum waalcaduwu min amaamikum wuxuu yidhi baddii waa idinka dambaysaa cadowgiina waa hortiinna meel kaleoo aad u baxdaan ama u leexan ka dhaanna ma jira dagaalama kabacdina hawaayadii qurduba la furtay iyo qarnaada iyo meelo tiro badan oo muhiim aha waxaa kaloo dhacay bisha ramadaan dagaalkii ugu dembeeyey ee lala galay kuwan saliibiyiinta ah ee dhulka looga dahirayey iyo waddanka wanaagsan bisha ramadaan bay ahayd iyo saddexdii hijirada bishaa ramadaan bay dhacday dee xilliyadan dambena waxyaalay dhacay waxaa ka mid ahaa quwaadka ama ciidamada maalan misr oo kale ee hubaysnaa markii meeshaan suways la yidhaahdo ay u soo tallaabayeen xagga intay ka yimaadeen qarbiga xagga maalan sharqiga u gudbayeen bariga ah yahuuddu markay meeshaas muddo toddoba sana dhibaato badan ka wadeen ay macnaha gumaysanayeen iyaduna xilligaas ahayd tobankii bisha ramadaan iyana waxaa dhacay quwaadka suuriya inay buxayrada la yidhaahdo dabariya ay iyaguna u soo gudbeen waa markii nimanka falasdiiniyiinta la yidhaahdo cadowgan sahyuuniga ee yahuudda bisha ramadaan dhexdeeda ay u yeeriyeen macraka macnaha la yidhaahdo macrakatulkaraama oo ilaahay awood siiyey falasdiiniinta oo ay macnaha cashar waxay dhahaan aysan dib u halmaameen weligeed yahuuddu ay halkaa u laqineen ama u yeeriyeen iyadoo ay ciidanka muslimiintu yaraayeen kabacdina laga adkaaday cadowgii aham shay waxaan uga jeednaa xoogaa namuudaj ama farfiiqid ah inaan ku samaynay waxyaalihii taariikhiga ahaa ee dhacay bisha ramadaan iyadoo ay tiro badan yihiin waxyaalo tiro badanoo waaweyn ay jiraan oo kale misna dawaabil fadli badanoo taariikhda islaamka in lala socdo ay muhiim tahay ayib marka bisha ramadaan waa bisha noocaasa waxyaalaha taariikhigaana ay dhaceen su'aalaha warqaddan lagu qoray waxaa ka mida su'aasha koowaad kam saama rasuulu اllahi sala allahu calayhi wasalam wa kam intahaa kullu ramadaan nebigeennu calayhi salaatu wasalaam imise ayuu soomay intee soom buu soomay soonka sana intee buu ku dhammaanayay bishu intee noqonaysay markaa su'aashaas jawaabteedu waxay noqonaysaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam saama rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam tisca ramadaanaat sagaal ramadaan ayaa nebigu soomay ilaa sanadkii labaad oo hijrada baas ramadaanka la faral yeelay markaa sagaal ramadaan baa nebigu soomay jawaabta qaybta koowaad su'aasha waa intaas bil kastaana inta ay ku dhammaanaysay jawaabteedu waxay noqonaysaa sannad kasta ramadaankauu nebigu soomo bishu waxay noqonaysay sagaal iyo labaatan bay ku dhammaanaysa ilaa hal sana mooyaane hal sanay soddon buuxsatay oo soddon beri la soomay oo nebigu sooma calayhi salaatu wasalaam su'aal labaad waxay odhanaysaa kam sanatan tusaawii leylat alqadr imise sano ayaa leylatulqadrigu u dhigantaa ilaa waxaa la yidhi leylatulqadri khayrun min alfi shahr waxay ka khayr badan tahay kun bilood kun bilood marka hadday ka khayr badan tahay habeenkaas leylatulqadrigu markaa tirsi ahaan kun bilood bayba ka sii khayr badan tahay intee sane u dhigmi kadhaa macnaha kunka bilood waa imise sano oo markaa laylatulqadriguna ka sii khayr badan yahay jawaabtu waxaa weeyaan laylatulqadrigu kunkaa bilood ay ka khayr badan tahay kunkaa bilood waxay u dhigmayaan siddeetan iyo saddex sano siddeetan iyo saddex sano iyo afar bilood ayay noqonaysaa su-aal saddexaad oo ku qoran warqadda waxa weeyaan mataa furida soomu ramadaan goormaa la faral yeelay ramadaanka soonkiisa markaas waxaa la faral yeelay sida dee la wada ogsoon yahay ama dadka badankiisuba sannadkii labaad ee hijrada waxaa la yidhahdaa weliba laba hameen iyadoo bisha shacbaan ee ramadaan ka horraysa ay tageen ee bishaas laba ay marayso ayaa la faral yeelay bishii ku xigtana ramadaan bay noqotay waana la sooma sannadkii labaad oo hijrada ayna yaqac ramadaanu min asana waa su'aal afraad ramadaanku sannadka xaggee kaga jiraa macnaha bishee buu ka yahay weye bishee ka yahay bishee buu ka yahay labaiyo tobanka bilood wuxuu ka noqonayaa waa bisha sagaalaad sannad kasta ramadaanku waa bisha sagaalaad oo hijrada mar kastaba ramadaanku sannadka bisha sagaalaad weeye xagga hijrada weeyaan ramadaan dee shawaal baa ku xigta bisha tobnaad bay noqonaysaa dilqacda iyo dilxija ku xiga labadii bilood oo kow iyo tobnaad iyo labayo tobnaad bay noqonayaan muxaramna sannadka kale oo cusub bilowgiisa weeyaan ayib waxay dhaheen maa hiya afdalu laylatin fi sanati maxay tahay hameenka ugu fadliga badan sannadka hameennadiis hameenkee ugu fadli badan marka waxa weeyaan waa leylat lqadriga jawaabtu waa leylat lqadriga ugu fadli badan su-aasha ugu dambaysa maa hiya afdal shuhuur bilaha bisha ugu fadli badan waa bishee iyaduna waa jawaabtu waa iska caddahay waxa weeyaan shahru ramadaan bisha ramadaan ayaa ugu fadli badan bil ka fadli badan ma jidho marka ramadaanka su'aalahaasna mowduuca hore oo taariikhyahii dhacay ama axdaadii waaweynada bisha ramadaan dhacay ayaa lagu soo aadshay waa arrimo wada muhima marka bisha ramadaan soonkaas qofkii inuu waajib ku yahay jaxdiye inay soonku waajib yahay diida dee gaal buu noqonaya murtad buu noqonayaa toobadkeen baa laleeyahy hadduu toobad keeno waa laga aqbalaya haddii kalena xad ahaan baa loo dilaya hadduusan markaa qof haddeer islaamnimada soo galay ahayn ama meel culimmada ka fog qof ku soo barbaaray hadduusan ahayn ayib marka bishaas waa bil weyn waa bil fadli badan waa bil qofkii khayrkeeda laga xirmaaniyo khayrkii oo dhan laga xirmaaniyey ilaahay waa inaynu subxaanahu wa tacaala weyddiisanno maqfiro iyo dembi dhaaf iyo raxmad wixii dhibaataay oo dhan ilaahay ka magangalno islaamku meelow joogana aynu maaragtay u ducayno kuwa dhibaatooyinku hayso kuwa gaalooyinku dhibayaan kuwa abaaruhu haystaan kuwa cudurradu haystaan kuwa dagaalladu haystaan waa bil ducada la aqbalo weye mu'miniintuna waa hal jasad ama hal xubin oo kale waa inay isku xanuunsadaan waa inay iscaawiyaan ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu naartana ina ka xoreeyo jannadana ilaahay subxaanahu wa tacaala ina ku abaalmariyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu